dabagoynayaasha dabargoboleedyada galmudug puntland koonfur galbeed iyo jubbaland usuuda dowladda dhexe usuuda maamul goboleedyada ra-iisul wasaarayaashii hore madaxda beesha caalamka iyo ambaasadarada iyo egan iyo u nka iyo e u iyo dhammaan saaxiibada soomaaliya dadka soomaalida ahna dhegaysanaya iyo kuwana daawanaya dhammaantiinba maalin wanaagsan marka hore waxaan jeclahay inaan mar kale ka tacsiyeeno si wada jira dacdadii xumayd ee afar iyo tobankii oktoobar ka dhacday isku-iska soorbe waxaan leenahay intii ku dhimatay ee gacanta ka xanta reebdishay allaha u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha daaweyo waxaan uga mahadnaqayaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba iyo saaxiibada soomaaliyeedba sidii u wanaagsanayd ee looga gurmaday weer cas baad xirateen waa barordiiqeen lacag baa uriseen dhaqaatiir baa soo dirteen waa gurmateen dareenkiinaa muujiseen waa mahadsan tihiin waana waajib layna ka dhahaa meel kastoo ay soomaalidu joogtana saasay samaysay hadday joogto soomaaliya hadday joogto gobollada deriska hadday qurbad joogta tahay waa waxa soomaalinimadu tahay waa ummadnimada dareenka isku keeni karaa weeye waxaan rajaynaynaa hawshaasi in ay ka dhalato waddo aynu uga gudubno dadka maalinba cadka ina goorsanayo dadka waxaa samaynayaa waddada innagayna ka mid ah waa caruurteedii wayna ku dhex nool yihiin waa inala joogaan innagaa barbaar u ah waxaan rajaynaynaa maanta in ay ka soo baxaan meesha ay ku jiraan intaa ka bacdi waxaan jeclahay inaan dhaho xondabyo iyo bogaado ku jiro madaxweynaha lacala masaarayo ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare madaxweyne hambali hawl adag baa laga sumaray dhismaha maamul goboleedyada guud ahaan dalka safar dheer baa laga yimi waxaan jeclahay inaan milacsado meeshii laga yimi afartan sano kudhowaad baa laga joogaa markii soomaalidu ay hoobadka gashay markii ciidamadeedii burbureen markii hubku gacanta u soo galay markii ugu dambayna toddobiyo labaatan sano ka hor ay dhacday maalinta loo yaqaana qabka ee jilbaha dhulka lagu dhustay toban sano oo aan cidina magaca soomaalida ku hadlin oo ciduba meela aday kabacdi toddobiyo toban sano ugu dambaysay maalinba dhagax baa la rogay meel fog baa laga yimi shan dowladood oo ay ugu dambayso dowlada hogaaminaya ra-isul wasaare khayre ayaa ka dhashay toddobiyo tobanka sano saddex dibad ay ku dhalatay waa cadda waa imbagaati waa jabuuti kale ee labaad iyo labada ugu doortay gudaha in la yimaado fikir soomaaliya oo laga hawlgalo oo calan soomaaliyeed laga taago waxay ahayd halgan adag oo meel dheer laga yimi oo dagaal dheer loo soo maray marka meesha aynu maanta joognaa ma aha meel fulayd lagu yimi waa toddobiyo toban sano oo isbiirsi ah ma joogno meeshaynu rabna inaynu gaaro waxaynu joognaa meel uu dhisan yahay qalfoofkii dowladda federaalka ah maamul goboleedyadii ay dhisan yihiin shuruuc ku meel gaar oo qabiya aan leenahay laakiin aynaan dhaweyn waxaa loo baahan yahay maadaama qalfoofkii dhisan yahay markaan xoogga in la saaro qalfoofka in dhiig iyo dhacaan lagu shubo in maamul goboleedyadu ay shaqeeyaan in iniskujiradooda la dhiso in iyaga xoogga la saaro dalkaana wuxuu ka dhismi karaa oo ka xoogsaan karaa haddii iniskushadiisa iyo dowladgoboleedka ay xoog leeyihiin dowlad goboleedyada waxaa laga rabaa waxaa laga rabaa inay adeeg fidiyaan oo bulshada geeyaan inay amni sugaan inay dadkooda u dhawaadaan iyo weliba inay taadiciyaan dowladnimada waxay hoo dhisan qalfoofkii dowladdii sare qalfoofkii dowlad goboleedyada laakiin waxaa loo baahanya loo gurgo golayaashii deegaanka oo ahaa kuwii dadka u dhowaa madaxweyneyaal dadkiina ayuu soo doortay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada la hadlaya iyaga ayaa idinla xisaabtamaya iyaga ayaad u tihiin muraayadda aad isku eegaysaan iyaga keliya ayaana idin ridi karaa laakiin waxaa loo baahan yahay laakiin waxaa loo baahan yahay in hawshaa wada jirka ah oo soomaalidu ay leedahay wada jir ahaan looga shaqeeyo si looga gaaro hawl oo looga wada hadlo amuraha asaasiga ee hor yaalla waa hadda suurka qabyada qaybsashada khayraadka ka gorgorta awoodaha waa in la helaa dowlad goboleedyo dhisan oo xoog leh oo garan kara waxa laga hadlayo iyo waxa la isku hayo iyo meesha loo soco dowlad goboleedka xoog weyn baa kuwaa loo baahan yahay soomaalida aynu rabnaa dowladda federaalka soomaaliya dhisanayna waxay ku iman kartaa oo keliya sida inagu aynu rabno federaalku ma ahayn wax la iska doortay ama la iska hindisay waxa ahayd wax ku timi ka maarmi waa markii sharka marka lagu dhuftay oo la kala tegay oo meel aaday waxay noqotay waxa keliya oo la isugu iman karo kalsoonidii baa dhuntay dadkii baa kala tegay waa isu keenidka dadka waa isku kabkabidii dowladda federaalka baan dhisaynaa waxaa loo baahan yahay inay ku dhisnaato isu tanaasul isu damqasho isu debcin ismaqal wada lahaansho baa loo baahan yahay waa waxaan wada leenahay ma dhismi karto dowlad cid ugu caraysan tahay cidina u socabatu mayso dowladda aan dhisanaynaa waxay noqon kartaa oo keliya mid la wadaago taa keliya ayaana noqon kartaa midda aynu ku gaaro mid ka fiican midda aynu haysano waa midda aan haysanayno madaxweynuhu wuxuu ku baaqay wadahadal sideed iyo labaatanka bisha waxaan jeclahay waxa la isku hayo oo dhab ah oo ay tahay in laga wada hadlo in laga wada hadlo miiska la dhigo laakiin waxa ka weyn la leego waxa aan wada leenahay aan wada ilaalino wada jir aan uga gudubno waxaan isku hayno miis aan isku dhigno aan isu taabanno waqtiga eeg baa baan filaya mahadsantahay hada waxaan filayaa hadalku waa dheereeyey ee waxaan ku dardaarmayaa oo keliya waxaa weeye ee, inaan wada hadal iyo wada jir iyo wada tashi iyo gacmo isqabsi aan uga gudubno ninkii soomaaliga ahaa ee caqliga ahaa ee dardaarmay wuxuu yidhi rag wadayo wadayo walaalow wuxuu ku dhama waaye wiilwaalku ahaa kaas waxaan filayaa inaan walaalowda iyo sharciga iyo soomaalnimada aan ku wada socno waa mahadsantiin maalmahaas